أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaenu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu dowrka roon xiisad u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka ashahadla dirarka ah ee jubbaland oo ka taagan deegaano ka kala tirsan jubbada hoose iyo gado kooxda riddada oo soo saartay amar lagu soo qabanayo laguna maxkamadayn karo axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaaba jubbaland maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta xiray waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho iyadoona arrinkaasi ay saamayn xoogan ku yeelatay shacabka magaaladaasi howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al akhbaariya oo baahaysay filim cusub oo ah qaybtii tobnaad ee mashruuca saka qaybinta xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa madaraso tacliimi ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi oloolo nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada galhareeri ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo ka socda degmadaasi
الله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus oo faah-faahsan xiisad u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka ashahadla dirarka ah ee jubbaland ayaa ka taagan deegaano ka kala tirsan jubbada hoose iyo gado haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaan goordhoweyd wax ka weydiinay maxamed xasan alfaatix si uu inoogu soo koobo bismillaah wararka ka imaanaya ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo maamulka shaadaladararka isku magacaabay jubbaland markii ugu horreysay uu u xuubsiibtay gacanka hadal xalay saqdii dhexe isku arrimaad kooban ayaa deegaanka kudhaa wuxuu ku dhex maray maleeshiya daacad u ah axmed madoobe iyo kooxda riddada ilowreedyo ayaa inoo xaqiijiyey in ciidan doonyaha kaga qaada sheebaha magaalada kismaayo ay ka degeen deegaanka kudhaa oo shalay lagu dejiyey dhowr boqol oo ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano gorgor ee kooxda riddada rasaasayb kooban kadib waxaa deegaanka kudhaa gacankuhayntiisa dib ula wareegay maleeshiyaadka daacadda u ah axmed madoobe wararku waxay sheegayaan in maleeshiyaadkii kooxda riddada halkaas ay geysay ay iyana u baxeen dhanka deegaanka lagu magacaabo raskamboni xeebaha badweynta hindiya wararku waxay intaas ku darayaan in maleeshiyaad daacad u ah axmed madoobe ay hadda ku sugan yihiin meel laba kilomitr u jirta raskamboni nin lagu magacaabo maxamuud fanax oo ahaa gudoomiyaha deegaanka raskamboni ee maamulka axmed madoobe ayaa ciidamo u wato waxay ku dhowaadeen garoonka macmalka ah diyaaradaha halkaas oo shalay dhowr duulimaad ay ka degeen ay nadijiyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada wararku waxay intaas ku darayaan in maamulka axmed madoobe uu dib u soo ceshtay dhowr jasiiradood oo badweynta hindiya ku yaala gaar ahaan jasiiradda madhawa iyo jasiiradda kudhaa maleeshiyaadka kooxda riddada ee diyaaradaha lagu geeyey raskamboni halkaas ay difaacya ka qoteen lamana oga inay aadi doonaan dhanka deegaanka loo magacaabo buurgaabo oo dhowaan ciidamada kenya ay isaga baxeen waxaana halkaas ku sugan ciidamo daacad u ah axmed madoobe dhanka gobolka gado wararka laga helayo waxay xaqiijinayaan in diyaarad ka timid dhanka magaalada muqdisho maanta barqadii halkaas ay ka degtay inta diyaaraddu aysan iman ka hor ciidamo ka tirsan kooxda ridada ayaa la wareegay gacankuhaynta garoonka iyagoo soo xiray gudoomiyihii degmada iyo maareeyihii airiboorka degmada garbaharey oo taageersan axmed madoobe saacad kadibna waxaa goobta gaartay diyaarad uu la socday ninka lagu magacaabo maxamed jaamac shimbir oo ku magacaaban gudoomiyaha gobolka gedo ee dhanka maamulka isku magacaabay jubbaland laakiin markii dambe ku caasigaroobay kuna dhawaaqay inuu la safan yahay xasan gurgurte xaaladda ayaa ah mid cakiran gobolka gedo waxaana la sheegay in la qorsheynayo in diyaarado kale ay ka degaan degmada beled xaawo ee gobolka gedo kuwaas oo wado boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka kooxda ridada xasan gurgurte iyo xamse cabdi barre waxay doonayaan in gobolka gedo ay ka gooyaan axmed madoobe sidaas si lamid ahna inta badan deegaanada iyo degmooyinka cadowgu haysto ee gobolka jubbada hoose ay ka qabsadaan axmed madoobe oo ay kusoo koobaan magaalada kismaayo oo keliya ilwareedyo aan la xaqiijin waxay sheegayaan in ciidamada lagu daadguraynayo eelwaaq iyo beled xaawo la doonayo in dhanka dhoobley u tallaabaan dhoobleyna ay kaga sii gudbaan degmada afmadow halkaas oo barkoon u noqon karta baa la yidhi ciidamada tagay ee raskaambooni kadibna ay u jihsan doonaan magaalada kismaayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo axmed madoobe ayaa hadda u muuqda mid u hufsiibanaya lolan hubaysan lamana oga cidda ku adkaan doonta dagaalka magaalada xeebeedka kismaayo sanadii labada kun sagaal iyo tobankii xurguf ayaa sidan oo kale waxay u dhex martay kooxda ridada oo waktigaas uu majaraha u hayay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana muuqata in xasan garguurte iyo axmed madoobe hadda iswajahayaan lamana oga cidda ku guuleysan doonta dagaalkan oo gacanta ku dhigi doonta magaalada dekedda leh kismaayo kooxda ridada ayaa soo saartay amar lagu soo qabanayo laguna maxkamadayn karo axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib kulan ay xalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku yeesheen golaha wasiirada kooxda ridada ayay kasoo saareen go-aamo ka dhana axmed madoobe oo ah madaxa maamulka ashadala dirarka ah ee jubbaland xamse cabdi bare oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda ridada ayaa shir gudoomiyey kulankii xalay oo dhammaantiis looga arinsanayay qaabka ay kooxdani u wajahayso dabeelaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee uga furan gobolada jubbada hoose iyo gedo golaha wasiirada kooxda ridada waxa ay sheegeen in axmed madoobe ay ka xayuubiyeen dhammaan wixii xasaanad ah ee uu lahaa waxayna ugu yeereen hogaamiyihii hore ee maamulka jubbaland bayaan kasoo baxay kooxda ridada ayaa lagu amray waxa ay ugu yeeraan garyaqaanka guud iyo maxkamadda sare inay soo saaraan waaran ogolaanayo in lagu xiro dagaal ooge axmed madoobe kadibna la maxkamadeeyo goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo ay si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada islamarkaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda khilaafka u dhexeeya labada dhinac ayaa gaaray meeshii ugu saraysay waxaana la filayaa in maalmaha iyo isbuucyada soo socda ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan jubbada hoose maadaama ay shor fadhiyaan ciidamo labada garab kala taabacsan axmed madoobe oo shalay ka hadlayay madashii lagu doortay ayaa xamse cabdi bare si kulul u weeraray wuxuuna ku sifeeyey abaallaawe aan waxba xeerinayn islamarkaana ishilmaansiiyey in isagu uu yahay ninkii ka dhigay xildhibaan iyo ra-iisul wasaare waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qoli doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tidhaahdo jubbaland baa la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayey kuwa kaa awood badan baa isku dayey dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhayee lahaa sidaa iyo sidaas mana dhacayso qof soomaaliya intii loo yeedho inay cid kale intay u hajabto ay u dhiteed galayso ma dhacayso khilaafka u dhexeeya kooxda radada iyo maamulka axmed madoobe ayaa ah mid ku salaysan xifaaltan siyaasadeed mid dhaqaale qabyaalad iyo masaalix isbarkan xasan garguurte ayaa sanadii labada kun sagaaliyo tobankii mar uu axmed midoobe sidan oo kale isku caleema saaray islamarkaana uu dagaal kula jiray dowladii farmaajo wuxuu si weyn u taageeray axmed midoobe isagoo isdoorashadiisii ku sifeyn jiray mid saxan balse hadda oo ay isqabteen ayuu u aqoonsaday dembiile ay tahay in lasoo xiro oo la maxkamadeeyo waana laba afleynta lagu yaqaan siyaasiyiinta kooxda riddada jubbaland dowladda federaalka way ka gardaran tahay jubbaland waa dhisantay waa jirtaa constitution ay leedahay shacabay leedahay waxbay leedahay qalad maa ka jiro sax maa ka jiro waa meel kaloo gooni ah waa su-aal kale laakiin jiritaanka stateka ama jubbaland ama koonfur galbeed ama inay jirto oo sida dastuurka waxuu dastuurka ogolaa doorashadu inay isdoortaan iyaga qaabeeyaana la ogolya gacmo daahira wax dahiriyaa layidhi dowladdu qawaaniinta ayada ha ilaaliso markaasaa laga dhegaysanayaa qofka qaanuunka ku qaldamaya xataa inuu qaldan yahay laakiin dowladdiio iyadaba qaanuunkii ku qaldan qof kalaa qaldan cid ka dhegaysanaysa ma jirto maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan murtad gurguurte iyo murtad axmed midoobe iyadoona siddeedii afartankii saac ee u dambeeyey kooxda raddada ay ciidamo iyada u daacada ka dejisay deegaano ka kala tirsan gobolada jubbada hoose iyo gedo waxaana waqti walba suuragal ah inuu qarxo dagaal u dhexeeya kooxda raddada iyo jubbaland maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa maanta xirtay waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho iyadoo arrintaasina saameyn xoogan ku yeelatay shacabka magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa maanta xiran waddooyin muhiim ah oo ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasoo adeegsigooda loo diiday dadka shacabka ahaa waddooyinka xiran waxay badanaa ku yaalaan degmada boondheere waxaana la arkayay iyadoo maleeshiyaad murtadiin ah ay diidayaan inay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka shacabka ahaa goobjoogayaal ayaa sheegay in loo diiday in xitaa lug ay ku maraan iyada oo lagu amray inay isticmaalaan waddooyin kale dadkan waxaa ka mid ah boqolaal ardayd ah oo subaxnimadii hore ee saaka guryahooda uga soo jarmaaday inay aadaan goobaha waxbarashada ah sababta ay maleeshiyaadka murtadiinta saaka u xireen dariiqyada ayaa ahaa inay kooxda riddada qabsanayso banaanbax ay ku sheegtay in lagu taageerayo waxa ay ugu yeertay doorasho qof iyo cod ahaa dad u badan shaqaalaha wasaaradaha xukuumadda riddada ayaa laisugu geeyey halka loo yaqaano darjirka daahsoon halkaas uu xasan gurguuta ku dhiganayo riwaayad uu taageero uga raadsanayo damiciisa ay ganafka ku dhufteen qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada ah iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah magaalada muqdisho oo ay ku nool yihiin malaayiin ka mid ah shacabka soomaaliyeed islamarkaana ah magaalada ugu dadka badan waddanka ay dadkeedu maalin walba wajahaan kadiid iyo caburin xoogana dhibaatada ugu xooganna waxay ka haysataa isticmaalka waddooyinka oo dariiqada ugu muhiimsan caasimadda waxaa ku jiran dhagaxaan sababa ku aadan cabsida ay qabaan madaxda riddada ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan inoo sii ambaqaadaya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudor waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulahanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dagaalkii xalay ee waajid intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday mid ka mid ah teendhooyinkii murtadiinta xerada uga dhex dhisnaa waxaana isla basbeelay teendhadii iyo sahaydii murtadiinta ugu jirtay dhanka kale wilaayada gadow waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri uu degmada baled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka riddada baled xaawo murtadkaas oo lagu magacaabo xasan geney murtad geney ayaa isagu qaraxa ka badbaaday balse waxaa ku dhaawacmay saddex murtad oo laba ka mid ah lagu kala magacaabo xasan cibaad oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka riddada iyo askari murtad ah oo lagu magacaabo cumar hurdaaye waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada baled xaawo ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta sida wadajirka ah ugu soo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
kataaib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo haya
kataa'ib al-ikhbaariya ayaa markan baahisay qaybta tobanaad ee aflaamtii lagu soo bandhigayay qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga markan waa degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkaas oo kataa'ib al-ikhbaariya ay ku soo bandhigtay qaybinta sekada xoolaha nool gaar ahaan qaybta ariga oo la siinayo dad loogu talagalay in dhaqaalo loo abuuro dadkan ayaa qofkiiba la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah waxaana loogu talagalay dadkan hadduu alla idmo in sekada soo socoto ay qayb ka noqdaan dadka muslimiinta ee laga qaadaya sekada haddaba qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in xoolahan la siiyo oo dhaqaalahan loo abuuro ayaa ka soo muuqanaya kaamirada kataa'ib al ikhbaariya cabdulahi subuul deegaan salabi soddon iyo shan neef oo ari insha allahu harakada mujaahidiinta al-shabaab allaha barakeeyo guulna galcuud allaha u yeelo inaa garabkeeda allaha la jiro
محمد فريد إساق ديوان هجر بحر الدين سلقلا هدي له دين صدن إشان نفعل أسي مجاهدين تي يا أنك الدعاء إيمانك الله كسو إلهي بينهاي قال ذا الله جبي داعون الله جري جبئي بابا الله كريد ودن كان الله مشان ودن كيشو إلهي نمكو قاد
الحياة به نغفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله
wuxuu filimkan ku dabafeelayaa ilaa sagaal filin oo laga soo saaray qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ee laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga waxaana aflaamta la soo saaray ka soo muuqanayay dad masaakiin iyo fuqaro ah oo sekada ay ku baxda in la siiyo iyo dad kale oo dhaqaale loo abuurayay kuwaas oo loogu talagalay in sekada soo socoto hadduu alle idma ay qayb ka noqdaan dadka muslimiinta ee sekada dhiibayo munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
السعت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن
munaasabadan oo ahayd mid lagu sagootanayay toban iyo saddex arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho oo dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday madrasada khadiija binti khuwaylad ee deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa goobta munaasabada ku soo bandhigay bandhig cilmeed ka turjumayo xeerkooda waxbarasho إن فضائل العلم جنة ومدحه الله آله في عدة مواضع من كتابه ولا يستوي المتعلم وغير المتعلم بل لا يلتقيان في أي مكان من الدرجات أيستوي من يرتقي إلى الدرجات ومن يعبد للدركات قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولا يشد أو يعاد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدات رجاله لك الصحيح سارات وكل مع رتبة الحسن القصور فهو الضعيف وهو أقصى من كثور قال الشافعي مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاضب ليل ورحم الله من قال دين النبي محمد أخبارون ما المضية للفتى آثار لا تربن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلظ الفتى سبل اللدى والشمس بازغة لا أنوار
ماذا قال النجاشي لما سمع كلام جعفر ابن أبي طالب قال إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا qaar ka mid oo waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka mukeyle oo munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey macalimada madarasada juhdig ballaaran ay gelisay ardaydaas ilaahay subxaanahu watacaala asaa mahad iska leh allihaynu iskaan keenay xafladdan qaymaha badan leh ooy ku soo qalin jibiyeen ardi dhan saddex iyo toban cunug allah subxaanahu watacaala mahaddaas iska leh marka hore naga dhigay islaam waxaa mahad la mahad leh walaayada gobolka hiiraan oo nabadgelyadeeda aad iyo aadba u sugtay ilaahay baa sugay haddii abni jirin halkan maanta laguma kulunteen mahad kale waxaa iska leh walaayada degmada makoyle oo ayadana qabanqaabada iyo wacyigelinta iyo ardadan kormoorkeeda lahayd marka halkan mahad ka bacdi waxaa mahad iska leh waalidiinta oon ka mid ahay oo ardadan dhashay oo halkan qur-aanka si fiican ardadooda inay wax bartaan u keentay dugsigan waalidiinta waxaa laga rabaa nin kasta cunugiisa inuu ku dadaalo oo sida hadda muuqato wejigeenna ka muuqatay ilmaha si wax u barteen nin walba as u tarbiyeeyo waxbarashada loo tartamo sidaasaa walaalyaa la rabaa dugsiyaalka kalena waxaa laga rabaa sida dugsigan oo kale in qur-aanka loo tartamo xifdintiisa in loo tartamaa loo baahan yahay waxaan leeyahay ciyaalka iyo ardaydaas ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan leeyahay horta maasha allah in la yidhaah maasha allah dhammaanteenna waa inaanu dhahnaa ardaydaas ee ta xigta een waxaan halkan aan ka mahad celin ugu mahad celin macallimadii soo wax bartay allah barakeeyo allah barakeeyo baan leeyahay dafcada cusub ee ka qalinjabisay madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee khadiija bintu khuwaylad ee deegaanka mukeyle ayaa noqonaysa dafcadii saddexaad ee ka qalinjabisa madarasadaas wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa madarasad tacliimi ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan halkaa ka soo diray waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna fureeyey xarun waxbarasho oo si toos ah u hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool taas oo dhowaan laga hergeliyey deegaanka dudumaaleh ee hoostaga degmada xudur xafladii furitaanka waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan mas-uuliyiin kale malaaqyada beesha iyo waxgaradka deegaanka ugu horeyn sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad dardaaran u badan madasha ka jeediyey sidaysan ogsantiin walbarashada geeka ku jartu meelaha wilaayaadka ku baxsan sida muqdisho ama baydhabo mise huduro tanqeed labaatan kilomitr oo dhammaynin jarta waa walbarasho gaalada galanta kahaytu muqararasho iyo manhajona dhammaan waagii hore burburkii maylasku weeldhada jaray ogda kuwa sacuudi arabiya muqararka oo isku dhikadaay iskuulaadka laakiin hadda nimankun dowladda laga sheega ridida eh mayba suubiyan walaagii dhanka ilzaamiyeen ayi iskoolma jara ilaa muqararkaas oo yunesko ha diyaariday gaalnimada kuqotumow yalahan diyaari laga khasabay macnaha iyadoo ihtimaam la saaraw xarakad shabaal mujaahidiin gaar ahaan maktaba tarbiya wa tacliim mayba ka talagalana muqarar dhammaystiran min jamiici aljawaanib in marka laku horgeliyo manhajkaas la dejiyo oo dugsi hoose dhexe sare jaamacad hadda laka jara oo gebageba ka dhowya insha allahu tacaala muqararkaa sugaya ay ku faa'iidaysaday horeyna way hambandhiki ogyiin dadka aragaan malaaqyada nuqabada kulku warqaban way ballanaa insha allahu tacaala malaaqyada jazaakum allahu khayran ilaahay siin barakaay runtii doorkin iyo kaalintiin tolo dhaliilsada korma ee umudun jiilka haddaha bahahay in jahliga lakula dagaalamo iftiinka iyo nuurka lansaara kaalintiin ha qaadateen insha allahu tabaaraka wa tacaala gaar ahaan beelaha duunul roogna reer luway oo ugaas iyo horey iyo culamaaudiinjo iyo ganacsatadii ay dhammaanba way basiilanaa jazaakum allahu khayra jazaa meelinku wada sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad la siiyey maamulaha iskuulka isagoona faahfaahiyey wax ka mid ah mawaada lagu baran doono madarasada siisan dareemahaytan waxbarashada guud ahaan lankas usi anfaxas waxbarashadana sideeba lamba maylay ka hiranta maalinka kiisha iyoonay suusan dadaal si maalinkan dadaal ardaygan dadaal iyo ka hiranta dadkii hore waxbarasho mahagahadeena unesco unicef hooseedas laakiin tan hata dareeras unesco iyo unicef muqarar hooseedow ma eh marka siisan ogdiin waxbarashadii hore qoraalka laylisukubaradahay dan kale wiimay kule kuley tiyadahay tatam eelijartu laakiin waqtaasku ku dhumi inaasku ku dhumi alxamdulilah geeka mayli keliya muqararo madrasada may ka baxaysaana dareemahay soomaaliya horta ka baxee لابد وأن يبقى صوماليين اللغة العربية تربية الإسلامية أما فقه حديث توحيد آه، علوم جغرافي أنتن كل ويلدك مع الإنجليش ugu dambeyn malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay ee wilaayada bakool ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey wilaayada juhdiga ay gelisay sidii loo horumarin lahaa dadka iyo deegaanka nicmadan way ahaa musku kooyna laakiin sababa laqan lahaay ee haddii oone haada fadi halaqooyinka haada fadeen ama haddii taajul waqaarka haada fadi haddii oo iskuulaadka may aha nidaamiga hata la sheegohayo hata unuban fadhiino xafladii aan fadhiin haddii haada fadeen baagii walaayada islaamiga bokola kubay ahaayeen beele may waa hata liin fadhiyo martada liin eyi dardargeliyowshe insha allah baagii walaayadii gaadowshewa sabonhayoona ya sabka lahayti yoonan taasamayo insha allah waajibsho i doorkii kalahaayan ahayti جزاكم الله خيرا لنا ما كلام ما هنغان نقبضي ولاية إسلامية بقول جزاكم الله خيرا لنا يوم مرحبا هدوا هذا لنا waxaa sii kordhaya xarumaha waxbarasho ee si toos ah u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool waxaana bil ka hor magaalada buurdhuxunle laga furay xaruntii labaad ee mu'asasada alxigma oo faraceedii koowaad ka howlgala degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool ugu dambayntiina ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka socda degmadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya ololahani nadaafadeed ayaa waxa uu yimid kadib markii maamulka islaamiga ee degmada galhareeri uu dhisay guddi ka shaqeeya nadaafadda iyo dib u soo celinta bilicda magaaladani afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada galhareeri ayaa loo magacaabay guddoomiyaal ka shaqeeya nadaafadda iyo faydhowrka iyo xaafad weliba oo ka mid ah magaalada galhareeri guddoomiyaasha xaafadaha iyo guddiyadooda ayaa kala qaatay shaqo socotay in muddo ah taas oo laga dareemay dhammaan xaafadaha magaalada galhareeri iyadoona laga shaqeeyey dhammaanba waddooyinka waaweyn iyo kuwa dhex mara xaafadaha oo si weyn loo hagaajiyey dadka ka shaqeeya nadaafadda ayaa la arkayay iyagoo raxanraxan u socda kuna howlan nadaafadda magacaygu waa cabdiraxmaan xursi xaafadda qaadisiya howsha aan ka wadna waxay ahayd olo olo nadaafadeed aan ka wadnay sidii jidadkaas baabuurta iyo xoolaha iyo si ay u helaan si astariix ah oo ay u maraan waana lagu guulaystay xagga qashanka waa la gubay waxaasoo dhan waa laga nadiifiyey jidadka jidadkana waa la waasiciyey arrintaasaa laga qabta xagga nadaafadda iyo magacaygu waa cabdisalaam guuro xasan xaafaddu waa fuluuja si wanaagsan aan uga shaqaynay daacaas walaalaha degan si walbay wax u qabteen xaafadaha degaanka iyo waddooyinka baabuurtu marto ilaa saddex kilomitir waxay qashin yiileena waana gubeen waana duugeen waddooyinkana waa la falay abuukar ciise xuseen waxay ahaayeen nadaafadda magaalada qidaaca gandahaar si wanaagsan oo alla xaggii loola jeedo oo dadka islaamkaahu uu nadaafadiisu uu u gudanayay ayaa loo falay loona waasiciyey ilaa saddex kilomitir jidadka magacaygu waa cabdulaahi sheekh maxamed waxaan ka shaqayhaynay horta si guud magaalada si gaar haaneed waxaan qaabishanaayay khidaaca daynil xaafadda layraa daynil ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aad ayaa loo dadaalay waddo waliba waxaa la gaarsiiyey iyadoo geedkan geedjiniga lala dagaalamaa kadib markii gaadiidkii uu is arki waayey oo shilalkii ay bateen oo xoolihii ay ku dhibtoodeen waxaa la geeyey waddo waliba saddex kilomitira la geeyey nadaafadana sidaas iyo si lamida saddexda kilomitir oo isku weerkaa waa laga shaqaynayey meel wanaagsanay mare guddiga nadaafadda degmada loo xilsaaray ayaa baaq u jeediyey dadka muslimiinta ee ku nool magaalada iyo nawaaxigeeda in laga fogeeyo waxyaabaha qudaafadda ah allahna ay uga baqaan ilaalinta faydhowrka magaalada mahadsanid cabdiraxiin warbixintiisana waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah inta aan war midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh